xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta si rasmiya waxaa u soo xereeya shirweynaha looga hadlayay arrimaha xuquuqul insaanka soomaaliya shirkan oo muqdisho ka socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynuhu khudbadu ka jeediyey waxa uu sheegay in bulshada soomaaliyeed maadaamahii in dad islaama diintoodu ay fadhiiso ilaalinta xuquuqul insaanka sidoo kalena ay dowladdu door muhiima siinayso sidii loo ilaali lahaa arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka waxaan u baahannahay marka arrintaas inaan ku baraarugsanaadno wuxuu inaanay ahayn keliya international conventionaa yiri iyo intaa laga yiri inaanay ahaynne in ay ka mid tahay habdhaqankeenna iyo habnololeedkeenna iyo habkeenna maxaanku ihahday caqiidiga islaamiga ah inay ka mid tahay udubdhaxad u tahay weliba sidaasna ay dadkii hore ee talada hayay ee muslimiinta toosan ahaa ay ugu soo ugu soo dhaqmi jireen u soo dhaqan geli jireen sidaas daraaddeed ummadda soomaaliyeed meel kasta ha joogto dalka iyo gudihiisa iyo dibaddiisaba darajo kasta iyo mustawo kastana nolosha shacabka ha uga jirto madax ha ahaato ama muxuu ahay qof shacab ahaata waa in la ilaaliya qofka bini aadamka xuquuqdiisa khaasatan soomaaliyaan joognaa qofka soomaaliga xuquuqdiisa waa in la ilaaliyaa ku xadgudub oo qofkiio si xun loo loola dhaqmaahi ayada hadda waaba crime zaa'id ah oo aan caadi ahayn laakiin waxaa muhiimadda ay tahay waxay tahay waxau qofkan mudan yahay ee loo qaban karo ee loo qaban waayo waaye waxa ayadana sidoo kale la mid ah adoo qof dulmiyey oo dharbaaxay oo daqray oo dilay oo caayay oo aflagaadeeyey oo waxaaoo qof kaa tabar yar kii kula tabar wareega adab daranta iga tago ku dhaha laakiin qofka kaa tabar yar ama si kasta ama fisicaly ha kaaga tabar yaraado ama moraly ha kaaga tabar yaraado inaad aad abuse garaysod caysod ihaanaysod fisicaly waxay sahay waa dembi waa crime laga gelaayo bini aadamnimada iyo shuruucda iyo dowladnimada iyo dadnimada intaba waxaa inta la mid ah wax loo qaban karay qof dadku adduunyadooda isku isku xoolo maaha isku caqli maaha isku muxuu ah duruufo maaha isku dhaqaalo maaha dhinac walba dadku kama sinnaa qofka markaa danta yar ee tabarta yar waxbarasho in loo helo ilmaha caafimaad in loo helo maxaanku ihahdaa ilmaha inta nugul in si gaar ah loo fiiriyo hooyada caruurta dadka maxaanku ihahdaye fuqarada ah ee waxaysanin kuwa agoonta ah kuwa kuwa kuwa in si gaar ah xaajaadkooda iyo baahiyadooda loo filo kuwa fisicali maxaanku rahdaye xaajaadka gaarkaa baahida gaarkaa qabo in si gaara loo waxeeyo
shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeeda